الغنى والصمود لا يفي فيكم فقار أو قصيد عيدكم نصر وجبر يا أسود لقنوا الغاصب درسا من حديد لو تهاني العيد بالسعد تجود لن تضاهي قد رآني يرقى شهيد عيدكم نصر وجبر يا أسود لقنوا الغاصب درسا من حديد asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aada joogtaan waxaan idin leenahay ciid mubaarag taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay halganka waa xalka ummadda kaas oo ka mid a barnaamijyada munaasabadda ciidda awgeed aan ugu talagalnay dadka muslimiinta
عندكم نحن ونجوانا تعود لو ترى طيافنا ضاق الصعيد أمة تشكو وأعياها الركون عزها يصحو وفي لبس جديد عندكم نحن ونجوانا تعود لو ترى طيافنا ضاق الصعيد عنكم الصبر تغنى والصمود لا يفي فيكم asheekh ayman adawaahiri oo ka mid a ducaadda xaqa iyo hoggaanka jihaadka ayaa ka mid a culummada dowrka iyo kaalinta muuqata ka qaatay dhiirigelinta ummadda iyo in lagu taxriidiyo inay iska difaacdo xamalaadka isdabajoogga ah ee kaga imaanaya shisheeyaha mid ka mid a rasaa'ilka uu qoray ee ciwaankeedu yahay riixuljanna xamalaatulmowti wal-istishaad wuxuu muqadamadeeda kaga hadlay waaqica ay ku nooshahay ummadda muslimka ah iyo isla weynida cadowgeeda isagoo hoosta ka xariiqay in camaliyaadka istishhaadiyada ay yihiin kuwa dheelitiray miisaanka siraaca ka dhex aloosan reer galbeedka iyo muslimiinta barnaamijkan gaarka ah ee aan ugu magac darnay halganka waa xalka ummadda waxaa gundhig u ah risaalada aan kor ku soo xusnay ee uu alifay asheekh ayman addawaahiri mar kale waxaan idin leenahay ku soo dhowaada barnaamijkan gaarka ah ee aan ugu magac darnay halganka waa xalka ummadda
في جنان الخلد يصفو كل عين لو أغص الفطر تفطير الكبول في جنان الخلد يصفو كل عين لو أغص الفطر تفطير الكبول في جنان الخلد يصفو كل عين عيدكم نصر وجبار يا أسود يا ود لقين الغاصب درسا من حديد
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا
جرح لأمتنا ما زال يدميها سهم أصاب فؤادا نابضا فيها جرح أسال من الإسلام عبرته عم البلاد أقاصيها ودانيها جرح لأمتنا ما زال يا أمة المسلمة عليك أن تختاري بين خيارين الأول أن تعيشي في أذيال النظام العالمي الجديد والشرعية الدولية وسطوة المستكبرين أعداء الإسلام مهينة ذليلة منهوبة محتلة يعبثون بعقائدك ودينك الحق ويدسون أنوفهم في كل شؤونك الداخلية والخارجية وتحيين حياة التابع الذليل المهان المستبح الثاني أن تتوكلي على ربك وتجددي توحيدك وتنهضي بعقيدتك الحقة وتتبعي دين الله المنزل وتقفي به في وجه المستكبرين المجرمين كما وقف نبيك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأبرار وآل بيته الأطهار رضوان الله عليهم أجمعين في وجه الدنيا داعين ومبشرين ومنذرين ومجاهدين حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ولا خيار ثالث
بلاد أقاصيها ودانها عز المصاب وجل الخاطب وانصدعت منا قلوب بدمع الحب ترويها
marxaladan ka mid a taariikhda ummadda muslimka ah xilli uu sii darnaaday dagaalka ka dhexeeya ummadda muslimka ay hogaaminayaan daliicadeeda mujaahidiinta ah iyo awoodaha cudwaanka sahiyo saliibiyadda cadowguna adeegsanayo awood weliba oo uu haysto si uu u maquuniyo ummadda muslimka ah iyadoo ay intaa dheer tahay in macrakadu ay ka soconayso dhammaan fagaarayaasha habdhaqanka fikriga warbaahinta iyo caskariga cadowgana uu adeegsanayo awood weliba ou hayo isagoo aan naxariis iyo akhlaaq toona lahayn si uu u boobo khayraadkeenna u qabsado dhulkeenna oo uu u jebiyo casiimadeenna
في مساجدنا داسوا بأقدم رجس في ضواحيها نار العداوة للمختار awoodaha saliibka iyo yuhuudda waxay diyaaradaha iyo dabaabaadka ku duqaynayaan guryaha tuulooyinka isbitaallada iyo masaajidda iyagoo ku andacoonaya la dagaalanka argagixisada watana magaca difaaca xorriyadda أصاب فؤادا نابضا فيها جرح أسال من الإسلام عبرته عم البلاد أقاصيها ودانيها marxaladdan aan tilmaamnay ee aan ku jirno maadaama aan nahay ummadda towxiidka makaarimta akhlaaqda ee la dagaalamaysa fawaaxishta munkarka iyo xadgudubka waxaa lama horaan noqotay inaan u jawaabno waxaan nahay ummadda cisiga ee allah mooyey cid kale aan u hogan wixii ka soo haray ee ilaahyo laga dhigtayna tuurtay waxaan nahay ummadda alle tala saarashada oo aaminsan in nafciga iyo dhibaataduba ay allah gacantii ku jiraan waxaa intaa dheer inaan nahay ummadda risaalada ay tahay lama horaan inay ummadaha kala gaarto allah fadligii maadaama aanu nahay ummaddaas gobta ah ee dulmidiidnimada ku tilmaaman mar welibana akhrinaysa hadalka allah ee ah ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون waxaa lama horaan noqotay inaan ka jawaabno cudwaankana lagu soo qaaday xilli cadowgeenna aanay jaraa'imtiisu u kordhinaynin waxaan ka ahayn kibir isla weyni iyo inuu ku kadsoomo awooddiisa wuxuu cadowgeennu ahaa wixii ka dambeeyey burburkii midowga soofiyeed mid ku tiirsan awooddiisa caskariga ee naga badan annaga iyo guud ahaan ummadaha kale wuxuuna la keli noqday awoodda iyo ku amartaaglaynta ummadahan kownkan ku nool laakiin cadowgeenna wuxuu hilmaamay in midowgii soofiyeed uu ku burburay sumuudka iyo adkaysiga afghanistaanta muslimadda ah awoodaha kale ee jirana ay suuragal tahay inay ku burburaan gacmaha muslimiinta mustadacfiinta ah mar kale iyo marar badan
لقد هزم الشعب الأفغاني بفضل الله في ربع قرن القوتين العظمتين في هذه الدنيا فحيا الله هذا الشعب المجاهد الصامد الفقير وحق على الأمة المسلمة أن تدعمه فهذا أقل ما يجب عليها وفاء بحقه إن التاريخ العقائدي والعسكري والسياسي للبشرية سيشهد أن أقوى قوة في التاريخ قد هزمتها قوة أقوى وأعظم وأطهر منها بكثير إنها قوة الإسلام المجاهد فاشهد أيها التاريخ واشهدي أيتها البشرية وكفى بالله شهيدا
wuxuu cadowga sahayo saliibiyadda kusii talax tegay cudwaankiisa iyo jaraa'imta ka dhankaa ummadda muslimka ah si gaar ahna wuxuu u kordhiyey jaraa'imta uu ka geysanayo filistiin jasiiratul carab soomaaliya iyo shiishaan wuxuu cadowga saliibiyadda dhidibada u taagay dabadhelifyo hogaamiye caalamka islaamka kuwaasoo ku kaca iyagoo wakiilo ka ah washington iyo tal abiib tallaabooyin guracan oo ka dhana muslimiinta
وتوحدوا في حربنا وتصالحوا وتواصلوا
laakiin dhinaca kale baraaruga jihaadiga ah ee ka dhanka ah yuhuudda iyo saliibiyiinta ayaa sii xoogaystay si gaar ah marka laga hadlayo soomaaliya shiishaan falastiin nairobi daarusalaam iyo cadan camaliyaadkii barakaysanaa ee new york iyo washington ayaa noqday baarka sare ee camaliyaadka jihaadiga mucaasirka kuwaasoo taagay maclam muuqda oo ka turjumaya siraaca u dhexeeya islaamka iyo kufriga ee soo jiitamaya tan iyo intay jirta taariikhda bashariyadda farqiga dhanka maadiga ah ee u dhexeeya annaga iyo cadowgeenna waxa uu ahaa mid aad u weyn heerkan iimaankiisu yaryahay gaarsiinaya inuu ka quusto suurtagalnimada in laga hortaga cadowga awoodda ay leedahay aaladda wax burburinta ee uu cadowga haysto ayaa ahayd mid aad uga duwan tan aan annagu gacanta ku haysanay waana midda keentay in cadowga oo ciidankiisu baqdaan ay si ulakac ah u duqeeyaan dadka maatida ah sheedana ka daawadaan khasaaraha baaxadda leh ee gaaraya dadka usluub dagaaleedka aan ku aragnay furimaha dagaalka waxa uu yahay inay marka hore duqaymo geestaan kadibna ay furimaha kusoo guraan maleeshiyaadka munaafiqiinta ah laakiin marka fagaaraha dagaalka laga hadlo marnaba kuma dhiiran karaan inay kaa horyimaadaan iyagoo aanay diyaarado wehlinaynin furimaha ayaan isku waraysanay ciidankooda indhaheenna ayaan ku aragnay lidnaanta waxa loogu yeero ciidamada maraykanka waa ciidamo fuleeye ah oo aada ugu xusul duubaya nolosha iyo raaxada adduunyada kalsooni kuma qabaan hoggaankooda mabaadi'dooda iyo qadiyadda ay darteeda u dagaalamayaan mar kale waxaan leenahay farqiga inoo dhexeeya annaga iyo cadowgeenna waxa uu ku ekaa oo keliya aaladda dagaalka ee marnaba ma ahan mid ku qotoma awoodda basharka iyo go-aanadooda iyo xitaa iimaankooda iyo yaqiinta ah in jihaadkooda uu daacad yahay kuna kalsoon yihiin ballanqaadka rabbigooda waxaad moodaa maadaama ciidankoodu ay gaareen halkii ugu liidatay ee fulaynimada raggannaga mujaahidiinta ahna ay iimaan cizi iyo yaqiin leeyihiin inay ku dadaalaan gaaladu in farqiga awoodda aaladda milatariga uu ahaado mid aad u ballaaran marka laga hadlayo farqigan inoo dhexeeya ee aan soo tilmaamnay waa midka ka turjumaya qisada hasiimada muslimiinta ee labadii qarni ee lasoo dhaafay waa sheeko kale oo ka turjumaysa sida saliibiyiinta iyo yuhuudda u qabsadeen dhulkeenna kadib markii ay nagala dagaalameen fakarka habdhaqanka iyo tarbiyada caqiidada towxiidkana ka saareen caqligeenna qalbigeenna iyo habdhaqankeenna qisada ku saabsan hoos u dhaca awooddeenna caskariga iyo inaan ka hoos marnay cadowga waa qiso ka turjumaysa taagdarideenna iyo hasiimada daaqiliga ah ilaa ugu dambeyn ay keentay in milatari ahaan loo jabiyo khilaafadii islaamka daarihii islaamkana ay kala irdhoobaan tani waa qiso dheer oo aanu halkaani ahayn booskii aan kusoo sadrin lahayn laakiin waxaan doonaynaa inaan tilmaamno hasiimada caskariga ah ee gaartay ummadda muslimka ah taasoo halkii ugu sarraysay ay ahayd burburkii khilaafada ay xigtay hasiimo xagga fikriga ah
عقدوا مجالسهم وهم لله حربا أشعلوا وتقدمت عرب النفاق على الوحيد xogashada iyo inxiraafka caqiido habdhaqan iyo midka bulsho ayaa dhex galay jasadkii ummadda kaasoo si tartiib tartiiba u burburiyey bulshooyinka muslimiintana way ku kala duwanaayeen darajaadkiisa qayb ayaa iska tuurtay islaamnimada oo qaadatay fakarkii soo duuliyaasha islaamkana ku tirisay nooc ka mid a haraadiga taariikhda oo aanay habboonayn in qofku isku mashquuliyo koox kale waxay dooratay nidaamka reer galbeedka halka koox kalena ay qaadatay nidaamka shuuciyadda mid kale ayaa dooratay hanti wadaagga koox kalena waxay qaadatay wadaniyadda laakiin dhammaantooda waxay isku waafaqeen inay noqdaan diinlaawayaal dhabarka u jeediyey islaamka koox kale waxay goosatay inay xukaamta daba joogto ammaantoodana ku wardiso raallina ku noqoto hambada xeeradooda naftoodana aanay ku mashquulin waxaan ka ahayn inay la kufaakacaan maciishadooda iyo tartanka la xidhiira in darajaad adduunyo ay ku tallaabsadaan koox kalena waxay sheegtay inaanay raalli ku ahayn hasiimadan ayna ka hortegayso cadowga laakiin dab iyo baansiin ayay isku dareen xooggana ma saarin usuusha caqiidada atbaacdoodana uma sheegin cidda ah awliyada allaah iyo cidda ah cadowgiisa waxay kooxdan fagaarayaasha qaar ka dhigtay wacdaro wanaagsan laakiin waa la imtixaamay mar weliba oo la imtixaamana waxaa xogaysanayay codka ducafada kaasoo ku baaqayay in la joojiyo dagaalka ama uu yaraan la yareeyo xidadiisa ihmaalintii lagu sameeyey usuusha caqiidada ayay gurteen midhihiisa waxaana bilowday dib ugurashadii caqadiga ahaa tanaasulkii manhajiga iyo inxiraafkoodii habdhaqanka ilaa uu arrinku la gaaray cilmaaniyad la huwiyey islaamnimo taasoo raalli ku ah xukunka aan ku salaysanayn isku xukunka shareecada islaamka asalkii caqiidada markii uu dhacayna wax weliba oo xigay ayaa daatay koox kalena waxaa halakeeyey ibtilaa'aadka ugu dambayntiina waxay go'aansatay inay ka leexato dhabbaha dhabarkana jeediso una halganto masaalixdeeda iyo danaheeda shakhsiga ah iyadoo aan halgankeedu ku salaysnayn islaamnimada iyo inay guulaystaan muslimiinta waxay ka guureen safkii hore ay kaga jireen mujaahidiinta iyagoo ku biiray liiska kuwa dowrsada waxay ka tageen caqiidadii salafka waxayna ka mid noqdeen dajaalada sirdoonnada kumana kaaftoomin intan oo keliya ee waxay dagaal la xirteen mujaahidiinta dhacdooyinkii khasawaadkii washington iyo new york ayayna ka dhigteen fursad ay mar kale ku weeraraan mujaahidiinta فأول ما أود أن أنبه نفسي وإخواني المسلمين له هو ضرورة الوعي بأصول الشريعة وحقائق الواقع فمن أركان هذا الوعي أن تحدد الأمة من هم قادتها الحقيقيون الذين يضحون في سبيل نصر الإسلام ومن هم أدعياء القيادة الذين يبحثون عن مكاسبهم تجارة بالدين وسعيا وراء المطامع الشخصية أو ينكصون عن المواجهة الحقيقية ويدورون بالأمة في متاهات لا نهاية لها لأنهم في كل مرة ينكصون عن الارتقاء لمستوى المسؤولية ويؤثرون السلام ويتساقطون خطوة في إثر خطوة نحو هاوية العلمانية
صار الجهاد جريمة وخيانة والرقص والإيقاع فعلا يحمد أنا من حملت الدين بين جوانحي فلأجله دون البقية أطرد لو koox kalena waxay noolaysay madhabkii murji'ada si ay u dhowrto xukaamta dabadhelifnimada iyo musuqa ku canbaxay una ilaashato mushaarka iyo manaasibta ibnu kathiir wuxuu kitaabkiisa albidaaya wannihaaya ku yidhi ibnu casaakir wuxuu annadar bin shumayl ka wariyey inuu yidhi waxaan u tegey almaamuun wuxuuna igu yidhi sideed ku waabarisitay nadiirow waxaan ku idhi khayr amiirkii mu'miniintow markaas buu igu yidhi muxuu yahay irjaaga waxaan ku idhi waa diin waafaqsan boqorada oo ay wax uga helaan adduunyadooda diinkoodana nuqsaamiya ma'muun ayaa ku yidhi run baad sheegtay koox kalena waxay ogaatay in awoodda diintan ay ku jirto caqiidadeeda oo saafi ahaato towxiidkeeduna nadiif ahaado iyo in wiilasha ummaddan ay u istaagaan waajibka gaarsiinta jihaadka iyo uxsulduubka in diinkan la makaniyo dunida arrinkaasina waxay u horeen wax weliba oo qaali ah oo ay haysteen
في الله كنا من بقاع الأرض جئنا والتقينا واجتمعنا همنا والقصد واحد همنا والقصد واحد فعلى الموت اتفقنا وتبايعنا وبعنا ننصر الإسلام دينا فكفى بالله شاهد
inkastoo fitan badan ay jireen haddana ma bedelin diintooda waxayna u dhabar adeegeen dabaylaha shubahaadka xamalaadka qamcinta xirxiridda iyo duulaanada ay ku soo qaadayaan ciidamada xooggan ee cadowga way sugnaatay kooxdaani meel weliba oo ay joogto waxayna ka howl bilowday goob weliba oo ay awoodo iyadoo ku difaacaysa diinka iyo caqiidada carabkooda maalkooda iyo gacmahooda inkastoo ay la noolaadeen qurbo cabsi iyo masaa'ib adag oo joogto ah oo saamaysay naftooda iyo ehelkooda haddana waxa ay kooxdaani u sugnaatay camal iyo cilmi ahaan shahaado iyo jihaad ahaan allana waxa uu ku abaalmariyey futuuxaad iyo taageero ballaaran iyo jaceylka muslimiinta iyo mu'miniinta الإقدام قائد ولنا الإقدام قائد وبصوت الحق لحنا سوف نشدو كل معنى allaha ku abaalmariyo kooxdan la eryanaya iyo raggan cimaamadaha duubtay ee difaacaya islaamka iyo muslimiinta abaalmarinta midda ugu wanaagsan hana ka raali noqdo oo ha ku sharfa inay xaqa ku sugnaadaan ilaa ay allaah kala kulmaan iyagoo aan isdoorin oo aan isbedelin allaha ugu ilqaboojiya dhowaan futuuxaad waaweyn iyo nasri dhow laabtoodana ha ku shaafiya raayaadka islaamka oo guulaystay oo ka babanaya maka almadiina alqudus alqaahira dimishiq baqdaad iyo gurusni inshaa allah نبتغي الجنات حسنا فلها تسمو المقاصد فلها تسمو المقاصد عصبة في الله كنا من بقاع الأرض جئنا aan u soo noqono farqiga la xiriira awoodda caskariga ee ay waqtiyada dheer diyaarinayeen saliibiyiinta iyo yuhuudda waxaa lama horaan noqotay in mujaahidiintu ay burburiyaan dhufayskaas ay cadowgu galeen si cadowgu bannaanka ugu soo baxo markaa kadibna uu ula kulmo weerarada argudka u ah jaraa'imta uu geystay miisaanka dagaalkana uu u noqdo mid dheelitiran sidaasi darteed camaliyaadka istishaadiyada ayaa burburiyey dhufeyskaas uu cadowgu isku soo xiray siraaca iyo loolanka ka dhexeeya islaamka iyo kufrigana waxa ay camaliyaadka istishaadiyada kusoo celiyeen xajmigiisii dabiiciga ahaa ummadda muslimka ahna waxay u fureen camaliyaadkaas albaabada si ay uga soo qayb galaan ka hortaga duulaanka saliibiyiinta iyo yahuudda howlgallada istishaadiyada marka laga hadlo waxaa baarka ugu sarreeya gaaray khasawaadkii barakeysnaa ee washington iyo new york waxa ayna daliicada mujaahidiinta ah ku direen camaliyaadkaas fariimo ku socda ummadda muslimka ah oo aanu iska indhatiri karin cadow iyo saaxiib toona raadadka halista ku ah cadowga ee ka dhashay camaliyaadkaas ayaana weli taagan wayna sii socon doonaan allah idankii raadadka ugu muhiimsan ee ka dhashay khasawaadkii barakeysnaa ee washington iyo new york waxaa ka mid ah in laga gudbay farqigii la xiriiray awoodda aaladda caskariga ee u dhexeeyey muslimiinta iyo saliibiyiinta maxaa yeelay saliibiyiintu ma haystaan amnigii hore mana ku gamban karaan dhabarka dambe ee aalaadkooda caskariga taa beddelkeeda waxa ayba noqdeen kuwo halis la nool xitaa iyagoo jooga bartamaha dhulkooda waxa ay khasawaadkii new york iyo washington ummadda muslimka ah tuseen inay awood u leedahay inay isdifaacdo kana hortagta cadowga saliibiyiinta iyo yahuudda xalkana uu ku jiro gacanteeda oo aanay waxba ka sugin xukaamta aan inoo kordhinaynin waxaan fasaad ka ahayn إني لأشهد أنهم من كل بتار أحدوا يا طالما خاضوا الصعاب وطالما صالوا وشدوا الحقيقة الثالثة أن أي طريق غير الجهاد لن يؤدي بنا إلا للضياع والخسارة والذين يحاولون أن يحرروا ديار الإسلام عبر الانتخابات التي تقوم على أساس من الدساتير العلمانية إن التراجع أمام الغرب لن يرضيه عنا مهما بلغت مهارتنا في المناورة والمداورة والمحاورة يقول الحق تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فحد من ومضى بها الباغي يصوم وعنت على الأنات أنغام المعازف والطبول هبت fatro quusa kadib oo soo martay caalamka islaamka wixii ka dambeeyey markii la majaxaabiyey muqaawamadii islaamiga ee masar iyo aljeeriya munaafiqiintuna soo celiyeen warkoodii hore ee ahaa inaanay jihaadi karin iyadoo aan fasax laga haysanin xukaamta sidoo kale kadib markii ay dib ugurasho sameeyeen badi rumuusdii dacwada islaamka markii xabsiyada loo taxaabay badankoodna ay ka laabteen fikirkii jihaadka kuna doodeen inaanay horaanba doonaynin jihaad keliyana ay rabeen in macruufka ay faraan xumahana reebaan xisaabaadka maslaxada iyo mafsadada oo ay ku jirto danta shakhsiga ahna keenayso in heshiis nabadeed lala galo mujrimiinta kuwooda ugu waaweyn heshiiskuna khayr yahay dhammaan mixnadahaas iyo culaysyadaas kadib ayay ku soo aadeen khasawaadkii barakaysanaa ee washington iyo new york si ay ugu baraarujiyaan ummadda muslimka ah inay weli awood ku leedahay iimaankeeda iyo diinkeeda dhallinyarana ku tahay islaamnimadeeda cadowgeedana uu yahay mid taag daran sidaasina uu allah ku xukumay
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا
waxay khasawaadkan barakaysan yimaadeen si ay ummadda muslimka ugu sugaan inay awoodi karto inay ka gudubto hasiimada kana tallaabsan karto marxaladda taagdarida iyo dulliga si kastoo loo shirqoolo iyo si kastoo uu farqi ugu dhexeeyo iyada iyo cadowgeeda marka laga hadlayo aaladda caskariga waxay khasawaadkan barakaysan ku soo celiyeen ummadda muslimka ah meydaanka jihaadka waxa aan doonayno inaan u caddayno ummadda ayaana ah in casrigan uu yahay casriga jihaadkeeda iyo sarakaceeda ummadda muslimka ah guud ahaan kooxaha ay ka kooban tahay iyo sharaa'ixdeeda kala duwanna ay lama huraan tahay inay hubka qaataan cadowgoodana la xisaabtamaan
بصوت الفدا منشدا وزلزل ودمر صروح العدا وسر شامخا في سبيل الإله لنصر شريعة دين الهدى kani waa dersiga aannu ka barannay shuhadadii sagaal iyo tobanka ahaa alleha u naxariistee kaasoo ah in dhallinyarada ummadda ee daacadda ah doonayana inay difaacaan ummaddooda una argudaan ay haystaan imkaaniyaad iyo awood uu allaah oo keliya garanayo ummadda muslimka ah gaar ahaan dhallinyaradeeda mujaahidiinta ah waxaa la gudboon inay isku cidhiiriyaan albaabka istishaadiyada maadaama loo furay waana inay hadda dhaqaaqaan maxaa yeelay asbaabaha guusha gacantooda ayay ku jiraan haddii sagaal iyo toban mujaahid oo dhallinyaro ah oo qayb ka ah malaayiinta ummadda muslimka ah ay awood u yeesheen inay cadaabka dhadhansiyaan shaydaanka weyn iyo sanamka casriga maxaa ka hortaagan inay soo celiyaan camaliyaadkaas kuwa la mid ah iyagoo allaah kaashanaya maxaa u diidaya ummaddeena inay ku kacdoonto xukaamteeda kumanaanka jeer iibsaday ummaddooda khayraadkoodana boobay saasoo ay tahayna hal maalin aan difaacin dagaal weliba oo dhacana cadowgooda u dhiiba fagaaro weliba oo la istaagana u rukuuca cadowga دين الوطيس وبالمرهفات نواري الحسيس رقاب الأعادي ونبكي المدى ونأتي على جمع maxaa u diidaya ummaddeena inay ka guulaysato cadowgeeda dhabta ah oo ah cabsida iyo doorbididda nabadda ummaddeena muslimka ah waa inay dib u soo celisaa astaamihii ay lahaayeen dadkii iyaga ka horreeyey ee geerida u tartamayey markaas kadibna loo furay albaabada adduunyada ummaddeena waa inay dib u soo celisaa macnaha shahaadada quluubta carruurteedana ku beertaa jacaylka jannada iyo in laga saahido adduunyada waa inaan ogaannaa ahmiyadda ay shahaadada iyo istishaadka u leedahay masiirka jamaacadda muslimka ah fadliga shahaadadana ma ahan oo keliya mid aakhiro inkastoo uu sii fadli badan yahay laakiin in islaamku hana qaado dhulkana lagu faafiyo kuma imaanayso waxaan ka ahayn in la qaabilo geerida waddada allaah waa inaan u kala tartannaa shahaadada halka aan dhexdeena is-eegi lahayn oo aan sugi lahayn qofka ugu horreeya ee geerida ku hormara غامغا في طريق الجهاد ولا تثني عزما بدحر الأعاد فعهد الملاحم والسيف عاد ليصفو به شرعنا موردا فسر شامخا في طريق الجهاد ولا تثني عزما بدحر الأعاد فعهد الملاحم والسيف عاد ليصفو به شرعنا موردا
محمد عطاء قائد المجموعة من أرض الكنانة من مصر مدمر البرج الأول جد واجتهاد وصدق يحمل هموم الأمة نرجو الله أن يتقبله في الشهداء وهي كل مراده زياد الجراحي نقاء وصفاء من لبنان من بلاد الشام من نسل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الجنان قوافل قافلة مروان الشحي من الإمارات مدمر البرج الثاني أرادته الدنيا ففر منها يبتغي ما عند الله القلوب والسما قاموا به
هاني حنجور من أهل الطائف مدمر مركز الدفاع الأمريكي البنتاغون صفاء ظاهر وفداء باهر نحسبه والله حسيبه قافل شهداء أحمد بن عبد الله النعمي من أبها من قريش من آل البيت من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم مجتهد في العبادة حبب إليه قيام الليل دمث الأخلاق رأى في المنام أنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس وأمره بالنزول ليقاتل العدو ويفتح أرضه سطام السقامي من نجد من بلاد الحرمين عزم وحزم ورجولة وشجاعة إذا رأيته تتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد أمتي على الدجال بنو تميم ماجد موقد الحربي من المدينة المنورة الإيمان والحياء قرينان أدب جم وتواضع عظيم خالد المحضار من مكة المكرمة من قريش من آل البيت من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم ورجل يطلب الشهادة بالصدق نحسبه والله حسيبه ربيعة نواف الحازم من مكة المكرمة صاحب همة وعزم وصبر وحياة ممسك بغنان فرسه يطلب الموت مضانا بلال شقيقه سالم الحازمي من مكة المكرمة قذف الله في قلبه الإيمان فترك كل شيء وشعاره إن الجنة تحت ظلال السيوف فائز القاضي بن حماد المشهور بأحمد بذل وعطاء وتواضع وحياء وأما قبائل عسير فلها نصيب الأسد غامد وزهران وبني شهر أحمد الحزنوي الغامدي جسور لا يروع عند هم ولا يثني عزيمته اتقاء إمام وخطيب ومحرض على القتال حمزة الغامدي حب الجهاد ملك عليه فؤاده مجتهد في العبادة قيام الليل والذكر وقراءة القرآن يلتقط الكلمات كما تلتقط طايب التمر إكرمة أحمد الغامدي عزيمة غير عادية صبور ومعطاء معتز سعيد الغامدي صاحب عبادة آمر بالمعروف وناه عن المنكر جسد في الأرض وقلب يجول مع الطير الخضر المعلقة بعرش الرحمن نحسبه والله حسيبه وائل ووليد الصقل الشهري صاحب عبادة وقيام ليل صاحب أدب وحياء وجهد أبوهما تاجر وشيخ قبيلة أرادتهم الدنيا ففروا منها إلى جبال أفغانستان الوعرة يبتغون ما عند الله عمر مهند الشهري دمث الأخلاق صبور يطلب الشهادة بصدق نحسبه والله حسيبه الشيخ أبو العباس عبد العزيز العمر الزهراني قدوة العلماء المعاصرين وبقية السلف الغابرين العالم العالم بالأمس كان لنا لقاء طيب طيب فيه أفاض الفارس المقدام مقدام أساد الدعاة أتى لنا حل الحمى رجل المروءة والنور
madaxda dabadhilifyada ah kuma haystaan ummadda waxaan ka ahayn cabsigelin iyo argagax laakiin dhabta marka loo hadlo ma jiro wax ka taag daran oo ka liita haddii aan ku waajihi lahayn isla nafta ay sagaal iyo tobankii mujaahid ku waajaheen maraykanka waxa ay u kala firdhisami lahaayeen sida duqsiga sidaa darteed daliicada mujaahidada ah waxaa la gudboon inay ummadeeda barto barakada ay leedahay istishaadiyada iyo saameynta weyn ee ay ku leedahay masiirka ummadda muslimka ah sidoo kale waxaa lama huraan ah in mujaahidiintu dhabarka u ritaan culeyskan sharaftooda ayaa ku jirta e daliicada muslimadda ee mujaahidada ah waa inay ummadda ku hogaamiso labada jabhadood oo halis gelinaya masiirka ummadda kuwaasoo kale ah jabhadda saliibiyiinta iyo yuhuudda iyo jabhadda xukaamta dabadhilifyada ah daliicada mujaahidada ah waa inay faafisaa dacwada la xiriirta in la beegsado saliibiyiinta iyo yuhuudda lagana eriyo dhulalka muslimiinta taladana laga tuuro xukaamta beddelkoodana la taago dowlad islaami ah ilaa uu arrinkaasi ka noqdo ruux ku faafta ummadda muslimka ah oo idil taasina kuma xaqiijin karna ilaa inaan ummadda qudwo u noqono mooye oo aan hurno dhiigga si loo jabiyo xaajiska ama xeendaabka cabsida ee kala taydaya ummadda iyo tamkiinka إن الجهاد سبيلنا للعز والنصر المبين وبه سننقذ أمة ال...
tani waxa ay inoo muujinaysaa ahmiyadda ay ku fadhiyaan camaliyaadka istishaadiyada si loo burburiyo isla weynida shayaadiinta casriga looguna diida farqiga awoodda aaladda caskari ay u isticmaalayaan dagaalka ay nagula jiraan sidaasi darteed in laga horyimaado oo la mucaarado camaliyaadka istishaadiyada niyad wanaag ama dan kaleba ha noqotee waxaa ka dhalanaya raadad halis badan oo saameynaya mustaqbalka ummadda muslimka ah taasoo ay ka mid tahay in ummadda cuquud badan ama quruun badan ay kusii hoos jirto gumaysiga awoodda saliibiyiinta iyo yuhuudda taasina waxaa ka dhalanaya musiibooyin isugu jira mid caqiido mid habdhaqan mid siyaasadeed mid milatari iyo mid dhaqaale waxaan malaynayaa in suuraysiga masaa'ibtan aan soo sheegay ay ku riixi doonto qofka duraya camaliyaadka istishaadiyada oo ay arrinkaasi niyad wanaag ka tahay inuu mar kale dib ugu laabto hadalkiisa من نور آيات الكتاب أحبابك الشهداء قد سكبوا لربهم الدماء فاسلك طريقهم فإن الحق في بذل الوفاء شجر الشريعة مورق يسقيه بالدم الشهيد فرعاه أنت وكله سيفا ودرعا من حديد الصبر للقلب الضياء يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين
مشيت تلاحظك الدنيا وفؤاد الأمة يستعر يا أمتنا الثائرة هذا هو يومكم فلا يتين الإسلام من قبلكم واعلموا أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة فعليكم بالجهاد المسلح وسترون كيف تنهار عروش الطغاة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون قال عروة بن زبير في تفسير قوله تعالى لما يحييكم أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل وقواكم بها بعد الضعف ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم عليكم
صوبال هيا ذكرينا وكوني للهدى حسنا حصينا وردي في العلا رايات عز تعيد لنا عصور الفاترين ألا صومال هيا ذكرينا وكوني للهدى حسنا حصينا
إخوة الإسلام والجهاد في الصومال اعلموا أنكم على ثغر الإسلام الجنوبي فلا يؤتين الإسلام من قبلكم واعلموا أننا معكم والأمة المسلمة كلها معكم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين اعلموا أنكم تصدون الحملة الصليبية التي تقاتل إخوانكم في الإسلام في الشيشان وأفغانستان والعراق وفلسطين ولبنان فاثبتوا واصبروا وأبشروا فوالله الذي لا إله إلا هو إن أعداءكم وإن كانوا يملكون آلاف الأطنان من الحديد والمتفجرات إلا أنهم يخفون في صدورهم قلوب الفئران فشدوا عليهم شدة محمدية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
يذيقون العدا ذلا مهينا بنسف أو بضرب لا يبالوا بجمع للغزاة المعتدين هم الأحرار في زمن تداعى على الدين الطغاة المجرمون كتائبهم تهز الكفر هزا إذا جاءت يولوا هاربين هم الأحرار في زمن تداعى على الدين الطغاة المجرمون كتائبهم تهز الكفر هزا إذا جاءت يولوا هاربين فجيش العسرة الميمون أبشر بأسد للمنايا عاشقين يخوضون الوغى شوقا لرب عيدكم نصر وجبر يا أسود لقنوا الغاصب درسا من حديد لو تهادى guud ahaana intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkan gaarka ah ee aan ugu magac darnay halganka waa xalka ummadda oo ka mid a barnaamijyada munaasabadda ciidda awgeed aan farxadda kula qaybsanayno muslimiinta ku hadasha luuqadda soomaaliga mar kale waxaan idin leenahay ciid wanaagsan ciid mubaarag alle waxaan weydiisanaynaa in ciidda kale uu muslimiinta ku soo celiyo iyagoo tamkiin haysta una madax bannaan diintooda cadowgoodana uu jabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أمة تشكو وأعياها الرقود عزها يصحو وفي لبس جديد عندكم نحن ونجوانا تعود لو تراقيا